asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waa xubinta murtida maanta ee aannu ka soo xulno afka hooyo mahmahyaha isku ladhan iyo qaababka laysu saar saaro dhanka haddii ilaahay idmahayo eraybixinta suugaanta halkudhigyada iyo soo saarista erayada muhiimka waana xubinta murtida maanta ee inta badanba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteenna murtida maantana idamka ilaahay waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waa yeel lix lama wada dhaho waa yeel lix laguma wada dhaho lix waa yeel laguma wada dhaho marka lagu leeyahay waxaa lagu tusayaa waxbaa farta lagugu fiiqahaya sababta waa yeelku waa waxgarad marka waxaa la yidhi lix waa yeel lama wada dhaho waan ku diri waana kula dardaarmi dalabkaaga kala qaad aan dalqadaada arki ii dood xaqana ka durug lixdaas waa yeel laguma wada dhaho bal aad ugu fiirso eraygu waxaa weeye lix waa yeel lama wada dhaho waan ku diri waana kula dardaarmi dalabkaaga kala qaad aan dalqadaada arke ii dood xaqana ka durug lixdaas waa yeel lama wada dhaho sababta aan lixdaas waa yeel loo wada dhehaynin waxaa weeye haddee waa yeel haddaad dirtay ood hawl heblo u dirtay dardaaran kuguma laha sababtoo ah dee wuu fahmayaa ujeeddada laga rabo iyo hawsha inuu qabto lama huraanka ay tahay si toosa ayuu u fahmayaa marka waxaa weeye middaa iyada ah waa yeel lama dhaho haddii aad dhahdo dee waad ku khaldan tahay amaba waxaad tahay midaan waayeelka laftiisii waxba ku aaminaynin oo aaminkii waayeelka uu wax ku aamini lahaa ka baxay waa kow mar haddaad dirtay waxaa lagaa rabaa waayeelkii dee ku aamin hawsha isagaa la wareegaye ku aamin waayeel marka waan ku diri waana kula dardaarmi laguma dhaho sidoo kaleento dalabkaaga kala qaad ama waxaa weeye waa afka kala qaad aan ilkahaaga tiriye taasay kale ka dhigantaa waxaa weeye dalabkaaga kala qaad aan dalqadaada arke iyana waa yeel laguma dhaho waa yeel laguma dhaho taasna oo iyana waad garanaysaa inay erey khalada tahay waa midda saddexaade waa yeel laguma dhaho ii dood xaqana ka durug ii dood oo xaqa ka durug aniga ii dood oo aniga i difaac oo xaqa ka durug oo wax kaleento dan ha ka gelin waa yeel laguma dhaho iyana waa arrin kale oo khalad ah sababta oo ah haddiiba aad ii dood tidhi ma ahan inaad dhahda xaqdarro iigu dood isaguna midkaa yeeli doona uma eko inuu xaqdarro kuugu doodo marka lixdaas oo isku raran waa yeel lama wada dhaho waa midda koowaadee waan ku diri waana kula dardaarmi waa yeel laguma dhaho dalabkaaga kala qaad aan dalqadaada arkana waa yeel laguma dhaho sidoo kaleento ii dood oo xaqa ka durugna waa yeel laguma dhaho haddii aad lixdaa arrimood ku dhahdo oo isku ladhan waayeelkaasu dood uu kuu doodo iska daaye inaad isku dhacdaan oo aad qoorta isla gashaan ama aad isderdertaan waxba idiinma jirto sidaa darteed si ayna u dhicin ayaa loo yidhi oo soomaalidu ay dardaaran muhiima uga bixisay ee lix waayeel laguma wada dhaho waa lix labalaba isu saaran waa saddex meela iyo saddex meela la socya waa saddex meel iyo saddex meela saddexda hore waxaa weeye waan ku diri dalabkaaga kala qaad haddii ilaahay idmahayo ii dood saddexdaa wey saddexda hore saddexda dambena waxaa weeye waan kula dardaarmi dalqadaada aan arko iyo xaqa ka durug saddexdaana waa qaybta dambe lixdaa marka waa yeel laguma wada dhaho waa lixdaasoo lagu leeyahay waan ku diri waana kula dardaarmi dalabkaaga kala qaad aan dalqadaada arkee ii dood oo xaqa ka durug lixdaas waa yeel laguma wada dhaho maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka ilaahay waxaan dhahaynaa xabaali buddhige le-aan ma qodonto xabaali buddhiga la-aan ma qodonto xabaali buddhiga la-aan ma qodonto